wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug iyo magaalada dhuusamareebka furtay shirkiree danfeeriyowka mashaariicda caafimaadka ee maamulka galmudug shirka weybaha ku qeyb galay dhammaan waxyo shal duwan ee wasaaradda caafimaadka hay-ado ku shaqeeya mashaariicda caafimaadka galmudug iyo marti sharaf kala doctor cabdinuur cilmi oo ku dowhaya afka hay-ado ku qeyb galay shirkun iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug weybowsan ka mahadnagay doorsho shirkiree danfeeriyowka mashaariicda caafimaad ee maamulka galmudug iyo sidoo hadda kan u haajiye agaasimo in aan ka fakerayno ka doodayno qorshaha yani shanta sano soo socota ama laba sano soo socota saddex sano socota bilaaban kara sidii loo improve garan lahaa marka taas waxay muujin doontaa insha allah wadajir iyo in galmudug wasaaraddeeda caafimaadka isku tashataa maaragtay gaarsiisa adeeg caafimaad maxay ahayd dhammaan bulshada weynta galmudug ayaan rajeynayna insha allah aad iyo aad idinka mahad celinayaa saaxiibadeyna waxaan rajeynayaa insha allah inta barstationadu socdaan oo bartendriska ay waxbarsi garaynayaan in aan dhammaanteen wax badan ka baran doono agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka galmudug doctor cabdiweli maxamed axmed iyo weybowso kudobahay walyaabo diiradda laga saara doono shirka wasaaradda caafimaadka oo dhuusamareebku furumay kani waa kuwaatarkii saddexaad ama saddex biloodlihii saddexaad ee sanadkan dhexdiisa si regular ama joogta u dhaca isugu nimaadno ku qiimaynayno adeegbixinteenna ku qiimaynayno waxyaalaha naga dhiman ku qorshaynayno waxa soo socda sanadkan saddexdii bilo lasoo dhaafay waxyaalo badan ayaa ku saxmay waxyaalihii aan ka wada hadalnay waxyaalo badana dabagalkoodii wax badan muxuu iska bedeleen waxaa jiray xilligii hore waxyaala aan ka wada hadlayno xarumo badan oo kamid a galmudug inaysan adeegyada qaar aysan haysan sida nafaqadoo kale maanta waxaa ilaahay mahadiisa xarumo badan in lagu daray oo wasaaradda iyo hay-adaha iyagoo iskaashanaya la gaarsiiyey sablyga iyo tababarkii loogu talagalay xarumaha caafimaadka gaar ahaan mashruuca better life taasoo gaab weyn oo jiray buuxi doonta haddii aan la yidhaahdo isbeddelna ku keeni doonta hooyadii dhallaanka reer galmudug sanadkan saddexdan bil waxaa dheer qorshihii aan ka shaqayn jirnay in maalmaha aan joogi doono halkaan aan u qaybin doono laba maalin maalinta koowaad oo aan ka hadlayno haddii aan la yidhaahdo waxqabadkii saddex bilo lasoo dhaafay caqabadihii jiray iyo sidaan uga gudbi lahayn iyo waxa aan hayno intaba maalinta ku xigtana waxaan ka wada shaqayn doonaa qorshe wasaaradda caafimaadku ay soo diyaarisay shirkuya weybows dareera doone muddo saddex maalmood ee weyna intiisu dareera diiradda laga saara doone reedanfiiryowka mashaariicda caafimaad ee galmudugga